wararkii naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in webiga shabeelle ee magaaladaasi mare lagu laayahay meydka wiil dhallinyaro ah dadka magaalada ayaa waxay sheegaya in wiilka lagu laaya webiga uu magaciisu yahay bakar xaadow waxaana uu doonayay in alaab uu watay uu ka gudbisto webiga sida laga soo xiganaya qaar ka mid a eheladiisa waa kuwani qaar ka mid a ehelada wiilka dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay iyagoona ka waramaya qaabka webiga ugu dhacay wiilkooda iyo muddaday ku dhex laayihiin webiga dhexdiisa anigoo ah bashiir bukuro ibraahim mukadhintii waa abtigiisaanahay oo walaashay iga weyna dhashay allahu naxariiso anaga samaryay oo allah naga siiyo hooyisna samri allah ka siiyo wiilkaas abtigiisaanahay bakar xaadowa bakar xaadoolaho ilaah baa oofsaday webigaasa ilaahay saba uu dhigay haddana maanta macnaha shalay tobankii iyo barkiis webigu oo raacay ilaa hadda saacaddan la joogo afar iyo labaatan saac waa la dhaafay intaas webigaan taagannahay meeshii asoo ku dhacay awaluhu ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadinaynaa maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala asigaa nafta abuuray asigaana haddana nuqsado waana ku qanacsannahay qadartii ilaahay dhacday sida hore oo u sheegay waalidka ninkaas shalay toban saacii barkii ayaana soo gaartay inuu meeshaan uu galay xilli ay ahayd tobankii iyo barkii ayaana soo gaartay inuu ninkaas lagu waayay wiilka dabaal wuu yaqaan waxbaa u bilaawnaa laakiin waxaad dareemaysaa webiga qaabkuu u yaallo mid dabaal ugu bixi kara ma ahan haddana waxaa la sheegay in alaab iyo agab uu waday inuu gudbiyo uu rabo dabaalgarbis uu ku waday marka waxaan dareemaynaa inuu daalay webiguna baaxadiisa aad iyo aaday u weyntahay waad dareemaysaa biyahana aaday zaa'id u yihiin tan iyo deertii waxaa webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne lagu laayahay dhallinyaro idaadooda ka yartahay labaatan sano kuwaasoo ku dhacay webiga waxaanay midas ugu wacantahayn webigu galaan iyagoo aan dabaal aqoonin